jasaaka allahu khayr aljazaa maalinta inagu soo fool kale ee dhallinyaradoo dhamme ay su'aalahooda malaha u badnayd ee la yidhahdo yoom alxub afariyo tobanka februari maalinta jacaylka adduunka iyadana maxaad ku naseexaynaysaa sheekh baa ku jirta su'aalaha mase bannaantay dee jacaylka qudhiisa in lala dabaaldego waa sida qaar u dhigeen
arringa ku saabsan ciidaha gaaladu ay sameeyeen ee midba wax ku magacaabee in laga ciid yeeshaa ma bannaana shareecada waxaa ku sugan laba ciidood oo sanawi ah waa ciidulfitri iyo ciiduladxaa iyo ciid usbuuci ah waa yowmuuljumuca saddexdaa ciidood ee zamaanigaabaa markaa muslimiinta u sugnaaday ciid kale inay ka ciid yeeshaan mid u bannaan maaha ciiddaasi ha ahaato ciiddii kirismaska ama ha ahaato ee sannadka miilaadiga ay ku magacaabeen dhammaadkiisa ahayd ama ha ahaato ciidulfasax tay kiristaanku ku magacaabaan ama ha ahaato ta nayruuska ama dabshidka ama ha ahaato ciidul istiqlaal ciiddii xornimada ama ha ahaato ciidda gooni isitaagga ama ha ahaato ciidda mawliidka ama ha ahaato ciidda micraajka ama ha ahaato maalmaha badane ciidahay gaaladu sameeyeen ay yidhaahdeen waa mid waa tii shaqaalaha mid waa tii dumarka mid waa tii caynka mid waa tii jacaylka mid waa tii beenta mid waa tii ciidamada qalabka sida yacni intaas oo maalmoodoo kala duwan oo la sameeyey yaa waxay tahay kullu daalika waa baatil mana bannaana in laga ciid yeeshaana ma bannaana waxaa u daliila ciidda sharcigaa ciidaan ahayn laga ciid yeeshaa inaynay bannaanayn adillo badan baa u daliila adilada u daliilkaa waxaa ka mid a waaladiina laa yashhaduuna azuura wa idaa marruu billagwi marruu kiraama azuur waxay ku fasireen culammadii taabiciinta qaarkood sida mujaahid oo kale inuu yidhi acyaada almushrikiin ama acyaada alkufaar ciidaha gaaladaa loo jeedaa waa tafsiir bilmisaal waxa la yidhaahdo cumuumka wax soo gudagelaya in la sii bacdhaboo si gaara loo sheego waxaa kaloo ka mid a xadiiska markaa nebiga sala allahu alayh wasalam uu yidhi dachumaa yaa abaa bakrin fa inna likulli qawmin ciidan wa haada ciiduna iska daa qolo kasta waxaa u sugnaatay ciid tanna waa ciiddeennii culammadu waxay ka istimbaadeen oo kala baxeen ciiduhu inay isdhex galaan inay bannaanayn maadaama nebigu yidhi fa inna likulli qawmin ciidan qolo kasta ciid baa u sugnaatay tanna waa ciiddeennii marka ciiddeennii iyo ciidaha kale inay kala duwan yihiin oo ciiduha inay isdhex gelayn baa laga qaadanaya xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay waxaa kale u daliila ansaartu waxay lahaayeen laba maalmood oo ay ka ciid yeeshaan bay wakhtigii jaahiliyada lahaan jireen oo ay ciyaaraan oo dabbaaldegaan madiine markuu nebigu yimi sala allahu alayh wasalam uu arkay labadan maalmood inay u dabbaaldegayaan ayaa wuxuu idhi maa haadaani alyowmaan labadan maalmood maxay yihiin waxay dhaheen waa laba maalmoodoo ciid noo ahaayoo wakhtigii jaahiliyada noo sugnaaday nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam qad abdalakum allaahu bihimaa khayran minhumaa ilaahay labadan wuxuu idinku beddelay laba ka khayr badan buu idinku beddelay culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa laa yujmacu bayna almubdeli waalmubdeli minhu kii lagu beddelay iyo kii laga beddelay lama kulminayo sidii bay ansaartu isaga daysay xadiiskaasna waa saxiix xadiis saabita waxaa kaloo u daliila xadiiskii saabit ibnu daxaak nadara rajulu an yanxara iblan bibuwaana ninbaa wuxuu ku nadreeyey meesha buwaano la yidhahdo geel inuu ku qalo qaala fahal kaana fiiha wasanun min awsaani iljaahiliyati yucbad qaaluu laa qaala fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim qaaluu laa qaala faawfi binadrika fainahu laa wafaa'a linadrin fii macsiyati illahi wala fiima laa yamliku ibnu aadam xadiiska abu daawuud soo wariyey wahayru waana saxiixun calaa sharti shaykhayn shardiga bukhaariiyo muslim buu ku asax xadiiska waxaa laga qaadanayaa ciid ciidihii jaahiliga ka midi hadday meeshaa ku sugnaan lahayd in nadarka in la oofiya aynay bannaanaateen marka acyaaddii gaalada in laga tago iyo acyaaddii aan sharciga ahayn ayaa xadiiskaasina u deliil yahay calaa kulli xaal masaladaasi adillo badan bay leedahay shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa layahay iqtidaa'u siraati almustaqiim ayuu aad ugu dheeraadaa adillo badanoo masaladaasi leedahayna soo arooriyaa ciddii faahfaahin intaa ka ziyaadaa u baahnay ha u noqoto marka kullu daalika in laga ciid yeeshaa acyaadda aan sharciga ahayn noocay doonaan iyo sifaday doonaanba ha lahaadaane ayaa laga qaadanaya in laga ciid yeelan oo layska ilaaliyo in waxa weeye laga ciid yeeshaana mid inoo bannaan ma aha waddan waddannada ka midoo ciidul waddan inuu yeeshaa ay u bannaantahay ma jirto marka waxa weeye ciidaha aan shareecada ku sugnayn waa baatil waxaana waajiba in laga fogaado